هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق تختار بين بدائل فمخالف وموافق بعض الجواب ميسر والبعض فيه دقائق والبعض فيه دقائق بسم الله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا cabduhu warasuuluh amaa bacd inta halkan timidee asluub iyo xaqdhowr iyo ixtiraamka mudaneey ikhyaartiyo abwaanada inta soo aroortee darkan soo istaagtee aqoon beratan doontaay dhirta kii adduun iyo geedaha uduga leh ubixiisa quruxda badan dhulkayaga ugbaadkiyo aarankiisu badan yahay aan idinka keenay iyo salaantii islaamkan idiin soo hibeeyee qalbi aragti dheer iyo niyad sami ku aqbala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
والبعض فيه دقائق هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادروا وإلى المعالي رافقوا وإلى المعالي رافقوا mar kale waxaannu idin leennahay ku soo dhowaada waa isla tartankii akhrinta dhiganayaasha waxaannu ka soo gudubnay labadii qaybood ee tartanka oo xalqadiiba ay ku tartameen min afar arday oo isugu jira hablo iyo wiilal wadarta guud ee tartantayna waa siddeed aqoon-yahan hadda waxaan joognaa xafladdii ama munaasabaddii gebagabada tartanka waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadka ka soo qayb galay oo uu ugu horeeyo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe a-sheikh cali darwiish waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa jaamicadda alqimya maamulkeeda iyo macalimiinteeda kuwaas oo markii labaad marti gelinaya tartan ay qabanayso warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan wax kaloo mahadeh ka gaadho aannu leenahay guddiga tartanka iyo akhyaarta kale ee isugu jirta culimmada indheergaradka nagala soo qayb galay munaasabadda tan intaanan gudaha u gelin munaasabadda iyo qaybaheeda waxaan ku daahfuranaynaa aayadaha qur-aanka kariimka ah waxaana inoo akhriyaya alustaad khaalid أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين waa hagaag inta aynu ku dhaafno ayadahaasi qur-aanka kariimka ah markana waxaan gudaha u gelaynaa kaalimaha tartanka oo u badnaan doona kelimado iyo kaalimo kale oo aan dib ka soo sheegi doonno insha allahu tacaala waxaan ku soo dhoweynayaa arday ka mid ah ardayda maanta halkan kusoo bandhigay tartanka kuna hadli doona magaca guud ahaan ardayda waa abubakar abubakar soo dhowow مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan u mahadcelinayaa allah oo noo soo gabagabeeyey tartankii marka xigana waxaan u mahadcelinayaa martida ka soo qaybgashay bandhigan quruxda badan haddii ay yihiin culimmada macallimiinta salaadiinta mas-uuliyiinta wilaayada iyo baxda iclaamka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waan ku faraxsannahay tartankii oo ay soo qabanqaabisay idaacadda islaamiga alfurqaan taabagelintiisuna lahayd wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe martani- martigelintiisuna lahayd jaamicatulqima haddaan nahay ardayda jaamacadda waan ku faraxsannahay tartankaasi waana soo dhowaynaynaa waana tartan watay fariintiisa tartanka wuxuu dirayay fariin iyo dhambaal waana tartan aan horay loo arkin asi ahaantiisa marka waxaan codsan lahayn in tartankan oo kale iyo bandhigan oo kale nalagu soo celceliyo oo nala soo badiyo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh sida qiimaha iyo qayaha badan ee uu noogu soo gaabiyey abubakar een, waan uga mahadcelinaynaa kelimadiisa iyo qiimaha badan oo halkan uu ka soo jeediyey markan waxaan ee, u milicsanaynaa marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda Ee, dr xanafi cabdisheekh aadan ayaa maanta oo dhan ee, la socday tartanka labadiisii qaybood Ee, runtii macluumaad badanna waa uu hayaa waa waaya arag hore Ee, dictoorka ayaan soo dhoweynaynaa marka kelimadiisa ku aadan munaasabadda iyo tartanka dr xanafi cabdi sheekh aadan soo dhowow مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاوم هذا علينا الله سبحانه وتعالى أمنغاني استقرار كان سيي وحكالوم هذا علينا انتا كذب إذا عاد الفرقان ورنتي جعل مرة البابين وحل عريو وعصب وبرنامج ومدى أنفعها إن لو سو دياريو sidoo kale jaamacadda alqima oo howlahan aqoonta u sarraysa maanta wilaayaadka saldhigga u ah diyaarinaysana jiilka mustaqbalka insha allahu tacaala ee barnaamijkan martigelintiisa iska lahayd waxaan kaloo mahad celinaynaa wilaayada jubbada dhexe oo runtii doorku weyn ka qaadatay naguna sharaftay waaliga gobolka ugu sarreeya inuu ka soo qayb qaata xafladdan aqoonta ah intaa ka bacdi mowduuca wax akhrinta waa mowduuc ballaaran waqtigaan haysan waa waqti aada u yar mowduuca haddaan toos u galo akhriska dadka inta badan maanta haddaad tiraahid magaalo haddaa gasho aad tiraahid maxaa mihnad leedahay nin wuxuu ku leeyahay aniga waxaan ahay darawal nin wuxuu ku leeyahay aniga makaanikaan aqaana nin wuxuu ku leeyahay aniga korontayaqaanan ahay nin wuxuu ku leeyahay aniga dhakhtaraan ahay caafimaadaan aqaanaa laakiin waa yaryahay ninku dhahaa aniga mihnadeeda wax akhris waaye ilaa ay badanayso aniga mihnadeeda waa akhrisna ummaddaa way gaabisaa dayib sida jirka bini'aadanka uu cuntada iyo cabitaanka ugu baahan yahay ayay maskaxda bini'aadanka iyo garaadka iyo aqliga bini'aadanka ugu baahan tahay wax akhriska haddii maskaxda aana dhisin way dhimanaysaa falaad ay noqonaysaa sidaas oo haddii dariishkan cunto aan la siino u dhimana ayay u dhimanaysaa si gaar anaga waxaan ahay ummad islaama wixii ugu horreeyey ee diinteenna ku soo dega ee ilaahay subxaana wa tacaala caalamkan nagu amro waxay ahayd in wax la akhriyo wixii ugu horreeyey ee soo degay qur-aanka kariimka iqra ahayd lama dhihin ilaahay icaabuda ma dhihin udcuunii ilaahay ma dhihin ibarya ii dukada ilaahay ma dhihin waxaa lagu tusinaya muhiimadda ay leedahay wax akhriska waxaa la yidhi iqra hal mar xitaa akhri lama dhihin waa lagu celceliyey iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabbuka alakram aladii callama bilqalam islaamka marka wuxuu la yimid inuu yahay ummad aqoon iyo wax akhris inay tahay amarna la siiyo waxaa ugu weyn amarka ah iqra waa amar wey ficil amar waa iqra ficil amar waay waa las amray ayib waxaan leenahay markii muslimiinta ay wax akhrin jireen ee saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabici taabiciintii caalamka oo dhan ayaa qabsaday ayaa hogaamin jiray waxay ku hogaaminayeen waa aqoon islaami ahayd caalamka aqoon kale kama jirin heer waxaa la gaaray aqoonta oo dhan loo raadsan jira caalam islaami waxay ku gaareen muslimiintaas oo taariikhdaas dahabiga u keentay waa wax akhrinta iyo cilmiga iyo taqwada ilaahi subxaana wa tacaala ilaa aan cilmiga iyo wax akhrinta aan ku noqonno xoogga saarnane guul iyo horumar lama gaarayo lama gaarayo muslimiintu markay ka tageen diintoodii xaniifka ahayd ee gaalo raaceen ee gaalo nijaaso ah oon saxarada iska dhaqaynin oo aan cadaysanaynin oo soo uraa la daba fadhiistay oo brofesooro laga dhigtay oo aqoon laga raadsaday maanta meesha mana waa dareemaysaa ayib waxaa la yidhaahdaa caalamka maanta aan ku noolnahay ixsaayaad marka la sameeyo caalamu islaami maanta waxaa la yidhahdaa boqolkiiba soddon iyo toddoba ilaa afartan waa ummiyiin waay ummi waay ummi waa taqaanaan laa yaqra' walaa yaktub caalamu islaami maanta boqolkiiba soddon iyo toddoba afartan laa yaqra' walaa yaktub nasiib darada maanta jirtay tahay markii ummadka islaamka ee diintooda saxda ah haysteena aqoonta meeshay ka gaaraan waa la socotaa dadkii horaato hammigood ugu weyn akhriska iyo waxbarashadaheed qofka markuu akhris u soo jeesto wax walba akhrintaa kala macaaneed wax walba raashinka qaarkood afkaa loo gelgeli jira marka wax akrinayaan xoog uma helaan inay wax inay wax cunaan hataa raashinka waxaan xusuustaa sheikh inta loo soo shiido sida mushaaradii afka loogu shubaa halqis haddaa idinka sheekeeyo culummadu hore si akhris u jeclaayeen waxaa laha shiikh culammadii ka mid a bin cali waa la yidhaha yamani ahaan filayaa baa gabar yaroo aroosoo qurux badan loo keenay aroos awal mara sariirta uu ku fadhiisa kitaab uu bilaabay salaad usbax lagu addamay yidhaa idinku laali ka warrama anagana maanta hal beej lama akhrin karo gaalada maanta joogtaa intaana u gelin dadkeennay horaato sidaasay waxay u ahaayeen cilmiga iyo aqoonta u ahaayeen cumar qibdaan wuxuu dhihi jiray ilaahay wuxuu nugu ciseeyey diintan islaamka ah wax aan diintan islaamka haddaan cizi ka raadnana ma gaarayna waa dulloobaynaa dadka maanta uu qarniyadan ugu dambeeyey ee akhriska aadka ugu caan baxay haddaan soo kookoobo taariikhdu waa dheer tahay casrigan aan ku jirno ama qarnigan aan ku jirno waxaa ka mid ahaa caalam islaam marka laga fiiriyo sheekh maxamed naasiruddiin albaani raxmatullahi caleyh raxmatan waasica shiikh wuxuu lahaa jiray meel yar oo saacadaha lagu sameeyo urdun magaalada cumaan la meel yar oo saacadaha lagu sameeyo iska lahaa jiray suuxii uu furayaa biilkii maalinkaa markuu helo waa xihanaya qab kutubta uu fadhiisanaya ilaa uu ka noqdo shiikha caalamka u sareeya maanta culummadeennii soomaalida markaan soo qaadanno waxaa anigii soo gaaray allah u naxariistay shiikheennii shariif cabdinuur raxmatullahi caleyh raxmatan waasica joy noloshiisa ma arkaysad ilaa waxuu akhrinayaa weliga noloshaada arki maysa ilaa kitaabka gacanta ku haya waxaa la rabaa marka ikhwaani dadkaas inaan tusaale fiican ka dhiganno mawduuc oo soo gaabayaa wakhtiga waa iska yaryahay waxaan leeyahay maanta caalamul islaami waxaa dibdhig a noo keenay waa wax akhrila'aanta iyo aqoonta laga fogaado waayo su-aasha isweydiin kara waxay tahay dadka maxaa ka hortaagan inay wax akhriyaan laba sababaa la sheegay sida caadiga ah sababta koowaad waxaa la yihahdaa dadka caado maba ka dhigtaan inay wax akhriyaan waxbarashadu waa caado in laga dhigto waayo maskaxda bini aadamka marka la fiiro qayb waxay leedahay qaybta caadada qabata jooy inaad wax cuntid inaad musqul aadid inaad socotid ma u baahno fikir iyo ka fikir uma baahno maxaa le qaybta waxay ku jirtaa recordingka qaybta xifdinta ku jirtaa waa iska xifdisan tahay ilaa ay waxbarashada ay ka noqonayso ama wax akhriska qaybtaas ay ka gelayso waxayna ku gashaa shayga marka lagu celceliyo lagu celceliyo lagu celceliyo lagu celceliyo lagu celceliyo dadka qaarkiis waxaa la yihahdaa maba garanaya maxaa la akhriyaaba maxaa la akhriyaaba dada wax isku maleeyaan waxay akhrinayaan bahallo la yidhaahdo noovalo maxaa lagu yidhahdaa carabiga ma aqaan sheekooyinkan oo beebeentaha la sameeyaa la akhriyaa intaasoo buugo noovel aan akhrigu ku leeyahay intaasoo buugo gaal akhriyaan ku leeyahay maalin telefishin aan fiirsanaya waxaan fiirsanaya meel laga soo qaaday maaragtay nin soomaali ah oo fasiraya dhammaan buugaagta caalamka la akhriyey hal buugo qaala laba qaal rasuul kuma jiro hebel wuxuu yidhi kaa wuxuu yidhi xisaabta wuxuu ka yidhi fiiskiiska wuxuu ka yidhi kan wuxuu ka yidhi dhaqaalaha wuxuu ka yidhi dayib waxaan u soo dhowaanayaa gebagabada su-aasha la isweydiin karaa waxay tahay maxaa habboon in la akhriyo waxaa la yidhahdaa ninka caaqilka ah ee muslimka ah afar shay besaa la rabaa inuu akhriyo meel ku qorta afar shay bes akhriskaas ha ahaadaan shayga koowaad waa cilmiga adduunia aankar uu sarreeyo waa kitaabka ilaahay awalu shay wax la akhriyo waxa ugu fiican ugu fadli badan ugu qiimo badan ugu saamayn badan ugu cilmi badan ugu waajibsan noloshaada waa inuu ka mid ahaadaa kitaabka ilaahay akhrintiisa maalinkaa u yartay waa hal juz akhrisaa gaar ahaan salaada subax waa inay hal juz akhrisaa ha ka tegin marka dambe caadi ku noqonaysaa nin aan kitaabka ilaahay akhrinin boqol b h d hadduu qaato iyo boqolba fursad haddaa ku sheegtaan wax qiimaa ma laha waxa ugu horeeya oo tarkiiska saartaan cilmi haddaa maqashaan anzalahu bicilmihi cilmiga ilahay asaa soo deji qur-aankiisa waa meel kale ka raadin koo waa wax la akrinaya waxaa weeye kitaabka ilaahay in la akriyo laba axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam oo sharxaysa oo fasiraysa kitaabkan saddex waxaa habboon in la akriyo xoogga saartaan taariikhda taariikhda tii hore tii dambe waxa la joogo waa inay taariikhdu noqotaa shayga saddexaad ee aad wax akhrisaa shayga afaraad ee ugu muhiimsan in la akhriyo oon kula dardaarma waxay tahay qof walbaa taqasuskiisa inuu akhriyo haddaa macallin tahay maadada a macallin ku tahay akhri jaanib kasta ka fiiri haddaa caskari tahay qaybta caskariga akhri maxaa loo baahan yahay maxaa la soo saari karaa maxaa la ikhtiraaci karaa maxaa la horumari karaa diyaarad ma samayn karnaa hubka xaggeen gaarsiin karnaa majaalkaada akhri haddaa dhakhtar tahay sidoo kale dhakhtarkaa akhri waxaan codsanayaa wulaaddana ka codsanaya madaxdana ka codsanayaa in mashruucyadan ummadda lagu wacyigelinayo ee aqoonta lagu dhisayo ee nafta bini aadamka lagu dhisayo wax la maalgeliyo waxaa ugu habboon bini aadamka ugu fiican tanmiyatulbasharka waxaa la yidhaahdo waxa xafiis joogo waxa wax maamulayo waxa dagaalamayo waxa diyaarad samaynayo waxa macdan samaynaya wax daddaaweyna waa bini aadan in xoogga la saaro aqoonta tarkiiska la saaro mashruucyadaas la taageero la soo dhoweeyo intii ka qayb qaadato waxaan jazaakum allahu khayra allah idinka abaalmariyo anigana aad baan u jeclaalay weli waa yarahay waa idinku yarahay aqoontaas iyo waa jecela inaan ka qayb qaato hala dhiiro geliyo hada wabillahi towfiiq wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuub ilayk jasaahu llaahu khayran kaasina wuxuu ahaa doctor xanafi cabdi sheekh aadan intaa aynu ku dhaafno kelimadda qiimaha iyo qayaha badan ee cilmiga faraha badan uu ku jiro ee halkan uu ka soo jeediyey markay halkaa joogto waxaa in la xuso mudan adduunka wuxuu sameynayaa tadawur wuu isbedelayaa productiga ama waxyaabaha wax soo saarka adduunka aad buu u kordhay teknolojiyadda way xawaareynaysaa tusaale ahaan ixsaa'iyaadkii ugu dambeeyey ee hadda soo baxay ee ku aadan wax akhriska ama buwaagta la soo saaro waxaa soo baxda sanadkii afar milyan oo buug ayaa soo baxda waxay ka dhigan tahay ilbiriqsigiiba waxaa soo baxaysa siddeed buug sanadkiina waxaa soo baxda koob iyo toban kun oo buug wax ku dhow intaa waxaa ka sii daran maalinkii qofkii wuxuu daawadaa muuqaallo qofka ugu yar saddex muuqaal afar muuqaal ayuu daawadaa aqoontaas marka waxay kugu dhaafaysaa inaad dul marto inaad iska ogaato ma samaynaysid wax nood ah wax faa'iido ah oo aad meel dhiganaysid ma lahan taas maxay keenaysaa marka aqoonta iyo teknolojiyadda iyo horumarka maanta socda inuu kugu dhaafo un waxaad maqashay oo kale marka waxaan ku talinayaa maadaama maanta oo dhan aan joogay laftigeyga oo ka qaybgalayaasha aan qayb ka ahaa in qof walba uu samaysan karayo kayd uu faa'iidooyinkiisa ku qorto oo uu kala ablaablaysto dhinaca siyaasadda faa'iidaha hadaad ka hesho dhaqaalaha fanni walba adiga beri marka fanni walba markaad wax ka qorayso ama aad wax ka dhahayso waa taqaanaa foldarka aad ka doonanayso waxa aad ka dhahayso iyo waxa aad ka sheegaysana waxay noqonayaan wax taya leh oo dadka wax u tara ayay noqonayaan aad baad umahadsantihiin weli waxaan dhex maquuranaynaa xafladdii markana waxaan soo dhoweynayaa nabadoon maxamed axmed guled
مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد awalan allihii xafladdan qiimaha badan leh nagu kulmiyey dad muslimiinhana naga dhigay ayaan u mahad celinhayaa taaniyan intii qayb ka qaadatay oo maaragtay walayada maaragtay bahda cillaanka macallimiintii jaamacadda mas-uuliyiinteedii kul intii qayb ka qaadatay waa u mahad celinhayaa intaa ka bacdi waxbarashadu horta waa shay muhiima aad u qiim bini'aadanka ugu qiimo badan dadka intiisa badan jahliga ayaa gaalada raacsiiyey waxbarashada soomaaliyeed waxaa saaran saarhayaa calaamatul su'aal teer iyo dowladdii aadan cadde jaamacado dalka iyo dabadda ah ayaa wax lagu baranhayey diini iyo maadiba masar baa wax lagu soo baran jiray ciraaqa talyaaniga ingiriiska maaragtay waxbarashadu waa soo socota haddana meel baylaadahoo hal abuur ma leh ninkii wax soo bartaaba biilkiisa unbuu ku shaqaystaa wax uu bulshadii haddee lakuuranayo loo taro oo wax soo saara way naga maqan tahay maskaxdii in laysku geeyo oo ardadu iyo jaamiciintii wax soo saaraan way naga maqan tahay hal abuurkaasi dayaradahan darooniska iyo hubka lagu difaacaya iyo maraakiib madaafiicdan badaha lagu tijaabinayo waxaa soo saara oo hal abuurkeeda leh marka waxaan maaragtay ee, soo jeedin lahaa ee, macallin kaliya yaan lagu ekaan ee, maaragtay hal abuur ha la yeesho maaragtay dadkii wax soo bartay dalkii wax uma tarin warshada male baa wax la sameeyo teknolojiya male nin walba maaragtay biilkii unbuu daba joogaa waxbarashadii marka wixii lasoo bartay meeshii horumarin la gaari lahaa macallin waa dhaafi weyde male haddee teknolojiyadii way naga maqan tahay maba laysku dadahayo laguma baraarugsanaa taas waxaan soo jeedinaya ha lagu baraarugo guusha waxaa layihi ninkii holaa hela intiinaani haddaa inta isku tagtaan war see dayaarad u samaynaa see baabuur u samaynaa maxaan disnaa waa la keeni karaa rag tashaday baa layidhi dhul waa toli karaa taaka labadeed taladiibaa haddee leykoona naga maqan barfasoorradeennii marka waxaan leedahay barashiyo oqoontii buuq iyo qalmaantii barye ay ku daaleen biilkooda mooyee bulshadii wax uma tarin waxaa la rabaa gaaladu haddee laykuuron yahay meel walba waa nooga soo duushay waxayna meel walbana u qaabeeyeen maskax raggii maaragtay sidinoo kale jaamcadaha ka soo baxay inay maaragtay khibraddaas war xaggee muslimiinta xaggee kala diriraa see maaragtay maskaxda ugala diriraa see maaliyadda ugala diriraa marka waxaana la ka rabaa dadkeennii waxbartadow inaad taa cagsigeedii haddee laykuuron yahay aad haddee laykuuron yahay keentaan nasiib darraday jirta dadkii jaamacadaha ka soo baxay oo dalka wax u soo bartay gaaladiibayba qaarkood taageerahayaanoo haddee laykuuron yahay waa maqlaysaan walaalaheen etoobiya haddeer waa kuwa kuwa codsanaya etoobiya inaysan bixin jaamiciyiin baa ku jirta nasiib darrada haddee laykuuron yahay na haysata weeye Ee, suugaan yar baan ku soo gabagabaynhayaa taada gabay tilmaamaha haddaan idin tusaaleeyo taariikh nin fiirshaa wuxuu tamin ka sheekee tartan baa adduunyada ka jira tiigsimaad sare maskaxdii la tuujiyo ayaa lagu tagaa meel tiknolojiyaa la ysku diray tamar wax soo saarta maraykaan tunkuu buurayo iyo tawgu nugu laayo tale iyo aqoon buu ku helay taangi iyo aarmi taasoo kale wax noo diiday aan idin tusaaleeyo tixgelintii qabiilka ayaa tacaddi noo geystay tagoogaha ayay naga jabshiyo tiirka araxda ah waa tawsta hari weyday oo lumisay taariikhda tiro badanna noo qaymisay oo cadowga taageerta waa turunturoonnoo kufno toosi kari weynay tuuggaa gurguurtiyo intay gaala noo taliso asaageenni waa naga tagee taa ha la ogaado intaasaan haddii kursi kusoo gabagabayn waayahay nabadoon guuleed wuxuu yidhi asaaggeenni waa naga tegey ee taah la ogaado waa dood furan asaaggeena ma ka daba tegi karnaa ilaa intee naga horeeyaa waa dood furan aad buu u mahadsan yahay nabadoon maxamed axmed guuleed weli waxaan dhex maquuranaynaa munaasabadda gebagabada tartanka akhrinta dhiganayaasha markana waxaan soo dhoweynayaa sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada iyo martisharafta nagala soo qayb gashay munaasabadda si uu kelimadiisa ku aadan u soo jeediyo sheekh cumar soo dhowow مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم وضاعف حسناتكم وغفر سيئاتكم dhammaan dadka ka soo qaybgalayaasha ah maamulka wilaayada maamulka jaamacadda iyo macalimiintooda culimmada iyo nuqabaaudiinka dalabatulcilmiga jazaakum allahu khayr baan leeyahay wahanii'an lakum Ee, intaa ka bacdi runtii sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno xaflad loo dhigahaya arday loo diray kutub dhowr ah khulaasadeeda inay keenaan walaalahii ah waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr mudaalaca fiican baad samayseen waxaan leenahay fa- fa- faanole fari kama qodna waxa laydinka sugayaana ka weyn waxa maanta ay taagan tahay ma rabna inaad tidhahdaan jaamicatulqima dhignaa oo sidii insaan caadi ah intaad u soo kalahdo muqararkaaga aad basto hebel ma jooga xaadir aad noqoto deetana aad gurigaaga ula maya maada heblaan dhiganaya maya agar min maada inuu qofku ku takhasusaan rabna weliba mawaadka lagu takhasusayahay waxaan rabnaa inay noqoto mawaad fii sulbi mu- mawduucina alxaali mawduuca maanta aan ku jirna iyo xaalada maanta aan ku noolnahay qof walba inuu mawduuc gaara soo qaato mawaadiic badan baa loo baahanyay mawduuc alasra inuu qof ku takhasuso asradu axkaam gaaray leedahay fiqhi gaaray leedahay waxaa ka mid a alqanaasa axkaam gaaray leedahay waxaa ka mid a keligii duulnimada axkaam gaara ayay leedahay yacni axkaamta maanta jihaadku uu la lamaan yahay in wax laga qoro waa laga mara waxaa ka mid a iclaankan sii wada mowduuca aad bilowdeen ee mutaalacashada ah takhasuskiinuna waaqiceenna ha ku salaysnaado hawiyadiinnu ha caddaato iyo intimaadiinnu ha caddaado islaam ku abtirsada caruubo ku abtirsada ka faana wax allayaala wixii diintiinna iyo carabnimadiina dhawacay culimmadii jihaadkeenna soo aasatay abi zubayr tusaalaanu soo qaadano iyo sheekh loodhan jiray abu cabdallah loodhan jiray eh, eh, sheekh usaam bin zayd mutakhasisiin bay ahaayeen inji- sheekha la yidhahdo ii soo qabo abu cabdallah eh, usaama bin laadin injineeri buu ahaa ومع ذلك انت خطابات لي هل كلمه شطر كلمه انجليزيه سو كدواق من المقل بدل ما ددك ما انت اقويها كي اسكو شيغي عالم كان ما انت كنول غار ahaan umamkan aan ka dhalanay Soomaaliyeed dadkan calmaaniyada aqoonyaha isku sheegaya waxaad moodaa inaan kelimadoodu ayna meel dhacaynin amba aan la fahmaynin amba ayna shakhsiyad yaqiin illa uu kelimada ingiriisiga ku darsado ka faantama idinkoo ingiliishkii garanaya oo laga maarmaantay maanta waa luqata tacliim bay yidhahdeeni idinkoo baranaya cilmi ahaan u baranaya haddana luqadiinna carabiyada ah iyo curuubinimadiina islaamnimadiina taa ku faantamaan odhan lahaa iyadana insha allahu tacaala ee qadiyadda kale ay muuqata waxaa walaalayaal waxaa la isku dhaafay waxaa weeye mutaalaca waxaan xasuustaa shan iyo sagaashankii ayaa yar dhallinyara oo da'diisa marka waxaan ku qiyaasayay labaatan jir ayaan gurigiisa ku soo booqday nin culimaa buu ahaa oo da'yar waxaa gurigiisa dhex yaalla dhowr iyo toban kitaab oo fatxulbaari ah dhowr iyo toban kitaab oo fatxulbaari ah saa ugu rastaysan masaakiin baa berigaas jihaadna waa lagu jira ducafana waa la iska ahaa sijaayadu saa ugu rasteeyey kutubtii kor saaran tahay waan la soo fadhiistay wuxuu yidhi xayaakow kutubtan toddoba habeen baan soo ergistay buu yidhi toddoba habeen bay ergisaygu ahayd toddoba dhowr iyo tobankaa kitaabee fadxulbaariga ah midkaa doonto soo qabo xadiid darafkii soo qabo waxaad weydiistaa xadiidkaasi mujalladka uu ku jiro mujalladka uu ku jiro safxada uu kaga yaallo safxada uu ku yaallo ma midig baa ma bidix baa i weydii haddana waxay disaa safxada lafteeda uu ku yaallo ma kor buu kaga yaallaa ma hoos buu kaga yaallaa ma bartamuu kaga yaallaa toddoba habeen keli aan gacantu ka haybiidh haddaa la iga qaadanaya ergisu ii ahaa maxaad malaysaa ilmaha ninkaas ilmaha yar hadduu fursadeedii heli lahaa maxaad malaysaa dadkaasaa inagu dhex jiro oo toddoba maalmood kaga baxaya fatxulbaari odhanaya bannaanka intuu soo dhigo waxaan rabnaa dadka noocaasoo kalea in kor loo soo qaado oo alqima calaamadayso way idinku dhex jiraane oo si gaara looga faa'iday ninkii nooca ahaa markii dambe wuxuu aaday jaamacad sacuudiga waan weydiiyey maxaad ka faa'iidaan ku idhi hal xaraf kama faa'iidin buu yidhi hal xaraf xataa naseexana way iga qaadan weyn buu yidhi rag waxaa lanoo kaadhay mastereeda kuliyat alxadiid ka soo baxay kolkaasay maanta dhan waxay leeyihin waxbaanu idin tasxiiqin idin taxqiijinaynaa markaa dhan warka xadiidkani sidaa maya ka daayana kaarhka casbaaba laii dhiiba yidhi wallahi amba afrika lagugu celinaya amba edab yeelo bas waxaan ku dhimay edab baan yeelanayaa mar dambe ma hadli doono maktabadahan galay maktabadahan wax ka bartay buu ku leeyihi walaalayaal sheekhii weynaaya caalimka ahaa ee la odhan jiray sheekh albani waxaa la ii sheegay dadkii la kulmay maktabad weyn oo guryaheenna la eg buu lahaa marka uu damca kitaabka uu markaa qorayo inuu mas'ale kitaabkan ila kitaabku daalacanaya kitaab u ixaalaynaya kitaabad bay ku qoran tahay kitaabka meesha durjiga uu yaallo ayuu sallaan u raacaya waa lixdan iyo dhowr jir sallaan fuushan intuu dhexda sii socdaa waxaa ishiisa ku dhacaysaa risaalo kale oo soo jiidanaysa isagoo durjiga saaran sallaankii isagoo jaranjarada isagoo saaran yuu risaalada bartuu taagnaa ku dhammaynaya jaranjaraduu saaraya sheekhu wuxuu socday mas'ale kitaabku hayaa yuu ixaaleeyey inuu soo firiyu ixaaleeyey kolkaasaa laga yaabaa sheekhu intuu meesha ku gamo inay jaranjaradaasi la soo dhacdo idinkana maanta ilaahay daaqana waa idin siiyey fursana waa idin siiyey waxaan leeyahay dhallinyarada wakhti badan baad haysataan tusaale badanna dawey buuxaan ninkii xidhiidhiina wuu soo dhaqdhaqaaqaya ana farbayga ma qodo maba aana hadlal inaan iska soo gebageeya ila muuqata شن أفر دقيقة قدر شن دقيقة قدر جزاك الله خير تسأله واحد سلف كين هذا وحرون لابنا إمام البخاري أي عراق سوق علي والله سعطان إمام البخاري شيء كذي سال مقلي نين بخاري كي باجرت يوم حدث بان هاي له كان له كان له كان له كسر ما أنت إن معوز تكفرنا ما أدوا أنك تورنا بقول حديث بالسود بقول كحديث بس نتكذب ومقلوب kolkaasaa loo soo diyaariyi ganacsatadii iyo dadkii hebelkii war nin baa maanta sheekh sheeganaya bal keelayaan aragnay sida loo galiya bal cilmigiisa aan soo taabanay boqol xadiid baa loo keenay dhammaanna sanadkooda uu wada maqluub yahay kolkaasaa waxaa la yidhi axaadiis baan rabnaa sheekh inaan ku weydiinay axaadiisan bal nooga warran soo dhowaada buu ku yidhi nin walba soo bilaaba xadaanaa fulaanu fulaan ful can rasuli lah sal sl laa acrif xadaanaa fulaanu fulaan laa acrif boqolkii xadiid wuxuu kaga jawaabay laa acrif markaasaa la haye aawey ninkii la ammaanaya bukhaari bukhaari bukhari baad naga buuxiseen bukhaarigaad sheegayseen aawey markii dambe wuxuu yidhi fursad may siinaysaan haa axaadiidta saad u tirahdeen uma aqaana saa una aqaanaan sheegayaa buu yidhi soo daawaa lagu yidhi xadiid walba intuu sanadkiisii oo sax a soo qabtay can rasuulillahi ku keenay boqolkii xadiid baa halkeeda kusoo fadhiisay maalintaasoo magacan caanka ah la baxay ummadduna ay bannaanka ka martay ikhwaan waxaan leeyahay awoodda noocaasi maa zaalat hooyooyinkeen weli inay dhalayaan jaamacadaheen iyo dhallinyaradeen ay ku dhex jiraan idinkaan idinka sugnaa insha allahu tacaala waxaan kusoo gebagabaynayaa nimankan sahaayinada yahuudda ah ee caalamka dhan maanta majaladiisa dhinacay doonaan u leexinayaan reer yurubka aalay ka dhigteen xataa caqiiday uga dhigeen maanta in reer yurubku ay difaacaan nimanka yidhaa jiritaanka yahuudda waa shay caqiido waxay ka dhaadhiceen naxnu abnaa ullahi wa axibaahu haddaydaanna garab istaagin dowladnimadu khadka ka baxaysa nimankan adduunka maxay ku qabsadeen bilmuaalaca qof kastoo sahyuuni ah waxaa lagu laasimiyey في كل 24 ساعة ثمانية ساعات للمطالعة وحن ما أنت عالمك أي بجلور يا ماستريد يا دكتوري يا بي اتش دي لي أيها أكتو قشن بين لطه وحبا أمه مرة أترس أيها السميي ومع ذلك كم عمل فلان waxaan rabnaa inaad ka taxarutaan culimada inu horeeto mutafaniiniin bay ahaayeen fanni walbana way ka jawaabi yihiin tii oo kale isu diyaariya ummadduna doorkiinni bay sugaysaan dhiig hoostii baad wax ku barateen bannaan iyo baraf hoostii iyo fuurlaata ma aydan wax ku baraniyo meel ubaxla ma aydan wax ku baran wiil iyo gabadhba waxaan rabnaa ummadda booskii ay idinka filaysay ku kasarayn aad ka soo baxdaan wajazaakum allahu khayr aljaza wa axsana allahu ilaykum baaraka allahu fiikum jasaa allahu khayran kaasi wuxuu ahaa sheekh cumar xayaakallah aad buu ugu mahadsan yahay kelimadiisa dhiirigelinta ah boorka gadaasheeda waxaa ku qoran kun caaliyalhima ayaa ku qoran halkaas ayuu ka ambaqaadayey nebiga sal allahu alay wasalamna waatuu yidhi ina allaha yuxibu macaaliya alumuur wa ashrafahaa marka dhiirigelintiisa aad bay u fiican tahay markan waxaan ku dhownahay gebagabada munaasabadda waxaan imika gudagelaynaa shaacinta natiijada tartanka waxaana soo dhoweynayaa ustaad abu xamza oo ka mid ahaa guddigii tartanka soo dhowow ustaad abu xamza مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد هذه التحية الإسلامية وحان سوى قارني قنتي إيا قبقبدي برنامجك كترتمستا أقرنت لغنياشا أما سو تلخيصنت إيا سو كوبيدا بقاق أما كتب شرعية إيا قوة ثقافية كقيب قلياشا ترتن كان waxay isugu jireen gabdho iyo wiilal labadaba marka si loo fiiriyo waxaa la dhihi karaa waxay u tartamayeen laba garab marka si loo fiiriyo kalena waxaa la dhihi karaa qof walba goonidiisa ayuu u tartamaya oo ordaayey xaqiiqadu waxay tahay marka si runa loo cabiro qof walba si shaksiya buu u guulaystay maadaama uu dadaal bixiyey wax akhriyey kitaab uu mudaalaceeyey wakhti uu ku bixiyey siduu usoo talkhiisin lahaa usoo koobi lahaa usoo ururin lahaa dadkana ula wadaagi lahaa waxaase lagu qasban yahay goobtan oo kale maadaama inay tartan ama beratan uu yahay la shaaciyey markii ugu horeysay barnaamijku in si uun loo cabiro ama loo tilmaamo qaabka ay u kala mudnaayeen ama ay u kala horreeyeen dadka tartanka ama beritanka ka qayb galay qof walba xaqiiqatan dadaal buu bixinayey wuxuuna isku dayayey sida ugu fiican kitaabka uu gacanta ku hayo ama uu ku tartamayo inuu usoo khulaaseeyo o usoo bandhigo intaa inaan shaacin dadka ku guulaystay kaalmaha koobaad iyo labaad iyo saddexaad waxaan mar labaad ku celinayaa in dhammaan tartamayaasha iyo ka qaybgalayaashu xaqiiqatan ay wanaajiyeen qaabkii wax usoo bandhigeen oo usoo talkhiisiyeen waxaana markhaati ka noqon doona oo ka garniqi doona dhegaystayaasha daafaha caalamka ka dhegaysan doona ama ka daawan doona insha allahu tacaala wax badan oo faa'iide ah iyo wanaagana kala bixi doona taqriiban sideed ka qaybgale ama sideed tartame ayaa waxay soo kala jeedinayeen inay soo talkhiisinayeen sideed kitaab ama sideed dhigane oo isugu jira kitaabo ama dhiganayaal sharciya si guud taariikhiya thaqaafiya guud ahaan dhiganayaashaas ama kitaabadaas waxay u qaybsanaayeen kutub fikriya oo qofka wacyigiisa iyo thaqaafadiisa wiqaa'iga ama kahortagaa dhisaysa iyo kutub u adeegaysa ama qofka isbaatinaysa ama tarsiikhinaysa oo dhidibada u aadaysa dhidibada u aasaysa caqiidadiisa islaamiga ah ama u tilmaamaysa kuna hadaysa aadaabta iyo anshaxa loo baahan yahay qofku inuu raaco markuu cilmiga sharciga ah ama dhammaanba cilmiga uu dalbayo kitaabka guddigu ay garteen qaabka ugu mudan ama ugu munaasabsan in loo soo talkhiisiyey marka la fiiriyo garabka ama dhinaca wiilasha waa kitaabka uu soo talkhiisiyey ama uu soo jeediyey ardayga lagu magacaabo cadnaan kuna guulaystay kaalinta koobaad waxaa kale oo dhinaca gabdhaha marka la fiiriyo ama hablaha la dhihi karaa kitaabka sida ugu mudan loo soo jeediyey guddiguna ay isla garteen inuu booska ama kaalinta koobaad isna uu gelayo gaar ahaan marka la fiiriyo dhinaca gabdhaha waa kitaabka ay soo jeedisay gabadha lagu magacaabo ama aqoon-yahanada khawla kitaabkaas wuxuu xambaarsanaa waan filayaa magacii maada khasara alcaalam binxitaad ilmuslimiin soo saas maayn ha kitaabka uu wiilku soo jeediyey cadnaanna waxa weeyaan waa kitaabkii jihaadka ka warramayey masaa'il min fiqhi ljihaad ee iska lahaa abi cabdalla almuhaajir labadaas arday arday kasta isagoo matalaya garabka uu ku xisaabsan yahay ama jinsiga uu ka tirsan yahay wuxuu matelay ama uu galay kaalinta koobaad kaalinta labaad kitaabka loo gartay inuu ku guulaystay ama qaabku ardayga usoo talkhiisay usoo jeediyey waxa weeyaan dhinaca marka la fiiriyo wiilasha waa kitaabkii caqiidada ahaa ee uu iska lahaa ibnu taymiya ee uu soo jeediyey aqoon-yahanka ama ardayga lagu magacaabo cabdilxayi xaqiiqatan markaa lagu celcelinaayo arday haddana isla markaa la dhahayo aqoon-yahan laba kelmadooda kala fog maaha qaabka marka la fiiriyo ardaydu runtii ay wax usoo bandhigeen ama ay usoo khulaaseeyeen ama ay kitaabada usoo jeediyeen waa qaab mutaysanaya in kelimaadkaas iyo alfaada iyo ereyadaas lagu idlaaqo xaqiiqatan ayagoo arday ah haddana leanna qofku muslimkaah ama qofku sidiisaba kama suulo inuu arday yahay waayo qaacidada islaamiga aba waxay tahay ee aynu innaga hoosteena oga xariiqan inuu cilmigeennu yahay min almaxdi ila laxdi qofka muslimka ahayna uusan ka daalaynin inuu soo bandhiganaayo ama uu kororhsanaayo cilmi ilaa intuu ka dhimanayo dhinaca gabdhaha markaan fiirino isla kaalinta labaad waxaa ku guulaystay kitaabka ghaswan fi samiim oo ay soo jeedisay ardayadda lagu magacaabayay falastiin kaalinta saddexaad waxaa ku guulaystay ardaygii soo jeediyey kitaabka lagu magacaabo waaqicunaa almucaasir wuxuuna ahaa arday ama aqoon-yahan gabadh ah waa gabadhii lagu magacaabayay caliyaa si guud shan arday ayaa waxay ku guulaysteen kaalmahaas hadda aynu tilmaannay ama shan aqoon-yahan qaabka marka la fiiriyo kitaabada ay usoo bandhigeen una soo khulaaseeyeen una soo jeediyeen dhinaca wiilasha waxaa kaalinta koowaad ku guulaystay cadnaan dhinaca gabdhahana khawla kaalinta labaad dhinaca wiilasha waxaa ku guulaystay cabdilxay dhinaca gabdhahana filistiin kaalinta saddexaad waxaa ku guulaystay si guudba ardayga gabadha ee lagu magacaabo caliyaa intaas ayaan kusoo koobayaa shaacintii ama kudhawaaqistii kaalmaha sida loo kala galay iyo sidaa ardaydu ugu kala guulaysteen ee qiimayntii guddida qaabka ay usoo bandhigeen una soo koobeen ee kitaabadii iyo dhiganayaashii ay halkan ka soo jeediyeen wabillahi towfiiq wasala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed waayahay eh, natiijadii ayaa halkaa lagu shaaciyey eh, aad buuna u mahadsan yahay ustaad abu xamza markana waxaa en, aan u yeeraynaa ardayda si eh, loo abaalmariyo eh, dhammaan eh, ka qaybgalayaasha oo dhan waxaana tartankan sida aanu horay u sheegnay taabagelinaysa oo hadiyadaha eh, bixinaysa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo waaligeeda sheikh cali darwiish oo inala jooga isaga ayaa xafladda inoo soo xiri doona hase ahaatee ee marka hore ardayda ayaan u yeeraynaa waxaan markaa eh, jeclahay eh, doctor xanifi cabdi sheekh aadan in uu eh, abaalmarinada guddoonsiiyo eh, ardayda qaybta eh, gabdhaha eh, halkaas inuu inoo soo istaago maadaama socod dheer aysan soo geli karin eh, wiilashana eh, halkan ayay soo mari doonaan waxaa guddoonsiin doona eh, waaliga eh, sheekh cali نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا waxaan u yeerayaa markaa ardayadda koobaad waxa weeyaan khawla khawla waxaan leenahay eh, soo dhowow waxay ka mid ahayd ardaydii maanta een halkan ku tartantay ee ku soo bandhigay mid ka mida dhiganayaasha ee khulaaso fiicanna ka soo bandhigtay runtii aad bay u mahadsan tahay ardayaddaasi sidoo kale waxaan u dhawaaqayaa cadnaan cadnaan mar waa abwaan waa shaacir marna waa eh, arday ka mid ah ardayda jaamicadda alqima cadnaan soo dhowow cadnaan ayaa hadda eh, soo gaaray aad buu u mahadsan yahay Eh, waa arday da'yar waxaan u rajaynaynaa inuu cimrigiisa allah subxaana wa tacaala uu u barakeeyo Een, waxaa kaloo aan jeclahay inaan u yeero eh, falastiin soo dhowow ayaanu leenahay Een, sidoo kale waxaan u yeerayaa cabdixayi cabdixayi wuxuu ka mid ahaa ardaydii dhiganayaasha ku tartamay ee halkan maanta ee soo istaagay ee weliba waxaa cajiib ah arday walba iyo magaciisa way isleeyihiin intaba inta badan way isleeyihiin aad buu u mahadsan yahay Een, waxaa kaloo aan u yeerayaa oo aan soo dhowow leeyahay ee ardayadda lagu magacaabo caliyaa caliyaa soo dhowow soo gaar goobta ayaanu leenahay Ee, sidoo kale waxaa xiga oo aan u yeerayaa siraajudiin isagana waxaan leenahay soo dhowow waxaa xiga oo aan eh, u yeeraynaa abuubakar abuubakar waxa uu ka mid ahaa ardaydii halkan ku tartantay abuubakar oo maanta ku tartamay ama soo bandhigay haddaanan khaldanayn eh, taariikhda eh, daraawiishta iyo sayid maxamed cabdulle xasan abuubakar soo dhowow ayaannu ku leenahay ardayadda ugu dambaysa ee aan u dhawaaqaynahay waxay tahay maariya maariya oo ka mid ahayd eh, aqoon-yahanadii da'da yaraa ee maanta eh, ku tartamay akhrinta eh, dhiganayaasha maariya soo dhowow waayahay een, gebagabadii xafladda ayaa la soo gaaray waxaa inoo soo xiraya munaasabadda sheikh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe soo dhowow ayaanu leenahay
تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سلام walaalayaal ilaahay aa mahad iskale subxaana wa tacaala ilaahay aan uga mahad celinaynaa nicamkiisa faraha badan ee uu nagu galadaystay allah ayaa ku mahadsan subxaana wa tacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinayaa eh, baahda idaacadda alfurqaan oo barnaamijkan soo diyaarisay eh, dadaal iyo waktina gelisay waxaan leenahay idaacadda mas-uuliyiinteeda iyo shaqaalaheedaba jazaahum allahu khayran Eh, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa eh, dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee cilmiga soo bandhigay iyagana waxaa leeyahay jazaahum allahu khayran ee sidoo kale waxaan mahad u jeedinayaa walaalaha martida ah ee ka soo qayb galay ee xafladdan qiimaha badan dhegaysigeedii hore ilaa haddana joogay iyagana waxaan leeyahay aada ayaad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran saad dareemaysaan xafladdan waa xaflad loogu talagalay akhrinta in dadka lagu booriyo akhrintana dee waxaa asal u ah qofku inuu wakhti hela wakhti markaad haysata oo qiimaha wakhtiga aada og tahay yaa mataqaanaa wax akhrin kartaa waxna aada qori kartaa marka wakhtigu waa shay qaali ah oo islaamkuna aada inoogu booriyey ilaahayna subxaana wa tacaala kitaabkiisa ayuu ku sheegay waxaad garanaysaa suuratu lcasri ilaahay subxaana wa tacaala inuu zamanka ku dhaartay oo wakhtiga inuu ilaahay ku dhaartana waxayna tusinaysaa qiimaha wakhtiga uu leeyahay iyo sharafkiisa nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu inoo sheegay laba nicmo oo dadku inta badan ay ku kadsoon yihiin waa asixatu walfiraaq firaaqu marka waa wakhtiga waa nicmo nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inta ka faa'iidaysanaysana ee bani aadam ka mid ah aada ayay u hortahay sidaa darteed wakhtiga wuxuu asal u yahay qofku inuu wax qoro ama wax akhriyo waxaa la weriyaa nin taabici ah ayaa waxaa la yidhaahdaa waxaa u yimid nin markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaan kula hadlo wax ku weydiiye ee wakhtiisii taabiciga wakhtigiisu yacni wakhti xadidan ayuu ahaa oo u qorshaysan wax bilaajadu walama lahayn markaasuu wuxuu ku yidhi waayo wakhti aan ku siiye amsiki shamsa qoraxda qabo cadceedda celi yaysan dhaqaaqin ilbiriqsiga hadda aad ila hadlayso yaysan ilbiriqsi kale ku darsanin haddii kale iska soco way waa saxan tahay yacni qiimaha wakhtiga uu leeyahay sida salafkeennii iyo dadkeennii hore uga faa'idaysteen yay ina tusinaysaa waxaa kaloo jiraa sida hadda sheekhu uu tilmaamay kelmaddii iga horreysay nin taabici ahaa yaa waxaa la sheegaa siiradiisa markii laga hadlayo cubeyd yaa la dhihi jiray waxaa la yidhi soddon sano yaa wuxuu qoraya kutubo wax qoriduu ku jiray soddonkaas sano waxaa laga wariyey habeen ka mid ah inuusan gacantiisa ku cashaynin soddonkaas sano hal habeen oo ka mid ah habeen walbana waxbuu qoraayay cuntadana wuxuu yidhi waxaa afkii gelinaysay walaashii yacni xilliga fursadda uu cuntada cunayo inuu calaliyo keliya yuu wakhti u ogolaa laakiin gacantiisa midig waxbuu ku qoraayay walaashiina cuntada afkuu gelinaysay way ku qulaaminaysay waa sida hadda sheekuu sheegayo kale cuntada waatuu lahaa mushaariya looga dhiga oo loo jilcinay marka tanuna mihaal yacni aada u qiimo badan oo ina tusinaysa weye dadkii annaga salafkeeni ahaa wakhtiga marka si wanaagsan yay uga faa'iidaysteen waxaa la sheegaa sheekh ibnu jariir aad garanaysaan waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka tagay in ka badan saddex boqol iyo konton kun oo warqadooda uu qoray gacantiis ku qoray xilligaa madbacado ma jirin gacantaa wax lagu qori jiri ka waran nin xilligaa jooga oo qad ama hanqaas la riiqay wax ku qoraya saddex boqol iyo konton kun oo warqadoodna ummadda muslimiinta oga tagay ka warrama yacni qofkaas waxaa la dhihi karaa maa daaca daqiiqatan fii waqti daqiiqad ka mida wakhtigiisa ninkaasuu ma dayacin sheekhaas jazaahu allahu khayran innagu marka dadka aan ku dayanayno waa dadka noocaasa dhammaantood sidaasaa laga wariyaa kuwo qoray kutubo fara badan ilaa shan boqol oo kitaab shan boqol oo mujalad kuwo qoray waxaa la sheegaa labaatan kun oo kitaab nin akhristay xilliguu waxbarashada ku jiray innaguna maanta waxaan isku haynaa kitaab iyo laba iyo saddex oo mutaalacaysan waxaan isaga dhigaynaa niman juhdi dadaal badan bixiyey marka dadkaas salafkiinoo ah dadaalkaas ayay ku bixiyeen oo wakhtigooda ay kaga faa'iidaysteen jazaakum allahu khayran waxaan rabaa marka wax qoridda ama wax akhrintu bani aadamku saddexay u qaybsamaan insaanku waa saddex nin waa nin wax akhriya ninna waa nin wax dhegaysta ninna waa nin wax daawada dadku marka saddexdaasay u qaybsamaan annagu marka soomaali haddaan nahay curfigeennii iyo dhaqankeenniiyaa wuxuu inoo riixay inaan wax dhegaysanno dadka wax daawadana ma nihiin dadka wax akhriyana iskaba daawarkeeda waxaan u badanaha inaan wax dhegaysano markaan dib isu eegno afar labaatanka saac ino soo mara waa wakhti aan anagu hadlayna iyo wakhti aan dhegaysanayno qof hadlaya sidaa darteed marka waxaa saddexdaba kulminaya qofka wax akrinaya qofka hadduu wax akrinaya waxa uu akrinaya dhegeysu way maqlayaan waxa uu akrinayana indhihiisuna way arkayaan yacni dhegeysigiyaa ku jira ee waxaa ku jira maqalkii kita akhrintu markaa saddexdaba way kulminaysaa waxaa marka ee kulankan laga faa'iiday faa'iido aada u fara badan waxaa ka mid a dadka wax soo bandhigay ee ardada ah ama aqoon-yahanada wakhtigooda kutubadii ay baxsiga ku sameeyeen faa'iido badan iyay horta ka heleen oo cilmiyaa uga kordhay waxaa kaloo laga faa'iidey dadka dhegaysanayay laftirkooda kutubada cilmigu ku jiray barteen oo waxbay dhegaysteen kitaab hebel intaasoo culuuma laga diyaariyey annagu qudhaynu marka waxaan ogaanay kitaabkaanu intaasoo cilmiga xambaarsay uu ku jira waa faa'iido kaloo labaad faa'iidada saddexaad idaacadda alfurqaan lafteeda sumcaddeedii iyo sharafkeedii yaa ku kordhayo yacnii dadaalkan hadda ay bixisay markii caalamku uu galo yaa soo bandhigaa laleey waa idaacadda alfurqaan waxaa la mid ah jaamacadda alqima oo iyaduna martigelisay hooygii ee lagu dhigay iyada laftirkeeda sumcad iyo sharaf yay u tahay magaalada lagu dhigana saasoo kaleeta waxay u tahay sumcad iyo sharaf xaggee lagu dhigayaa la ohan doonaa magaalada jilib jaamacadda alqima idaacadda alfurqaan saddexdaasu waa sharafta waxay ku heli doonaan ee sumcad iyo wanaag badan ay ku heli doonaan sidaa darteed insha allahu tacaala barnaamijkan waxqoridda iyo wax akhrinta dadku wakhtigooda inay ka faa'iidaystaan abwaanadii inaga horreeyana in badan iyo inoo dardaarmeen inaan wakhtigeenna ka faa'iidaysano abwaan hadraawi oo suugaanta sirta nolosha kaga hadlayay hadalladiisii waxaa ku jirta beji yar aan ka soo qaadanayaa wuxuu yidhi marka aada sunuud hayso waxa suuq mug weyn yaalla hala simin kitaab weye yacni sunuud markaad haysaa iyo suuqaa weyn wax yaalla kitaab hala simin yacni kitaabkaa qiimo badan abwaanku wuxuu ina tusinayaa hal kitaab inuu ka qiimo badan yahay lacag iyo wax suuq yaalla sidoo kale abwaankii gaariya oo aad garanaysaan yaa isaguna wuxuu lahaa waxaa ku jira tixii uu tiriyey haddaan guga kuu kordhaya gabow mooyee ku tarin garaad iyo waayo aragnimo ilaan wax ma dhaantid geed guga kuu kordhaya hadduusan ku tarin garaad iyo waayo aragnimo ilaan waxba ma dhaantid geed ilaan geedku meeluu ka baxaa cadceeda u soo baxda way u dhacdaa wax u siyaada u kordhahaba yaraati ma jirto laakiin qofka muslimka waxaa la rabaa qofay wax u kordhaan inuu noqda labadaas abwaabo kelimaadkooda waxaan usoo qaatay waxaa weeye waxay ina tusinayaan qofka muslimka inuu noqdo qof wax kororsada sidaa darteed waxaan dhiiro gelinaynaa insha allahu tacaala kulamada noocan oo kale ah biidni illaahi tabaaraka wa tacaala walaalaha alfurqaan sanad walba inay noo soo celceliyaan annaguna insha allahu tacaala ka wilaayahaan waxaan la garab taagana wixii takliifeee ku baxaya inaan insha allahu tacaala dhankeenna ka saacidno oo garab ugu noqonna waan ku boorinaynaa ardadana insha allahu tacaala waxaan ku boorinaynaa fursaddaa inay ka faa'iidaystaano sanadkan haddii ay ka qayb galeen qayb qaybta kale aan ka qaybgelina idaacadda ka maqli doonta waxaan rabnaa insha allahu tacaala fursaddaas inay ka faa'idaystaan waxaan kusoo gunaanadayaa murti soomaaliyeed yaa waxay leedahay qofka inta uu akhriyo ayuu og yahay qof walba intuu akhriyu ogi haddaad hal kitaab akhrisaa macluumada kitaabkaa ku jirta umaad ogta haddaad boqol kitaab akhrisana waxaad ka cilmi badan tahay oo ka ogaal badan tahay qofka kitaab iyo laba keliya akhriye marka insha allahu tacaala waxaan isu dardaarmaynaa inaan wax akhrino waxna qorno ummatu iqrayaa nahaye aan insha allahu tacaala dadaalno wajazaakum allahu khayran wshakara allahu xusna istimaacikum asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa sheekh cali darwiish oo runtii kelimad aad u qiimo badan halkan inooga soo jeediyey sheekhu wuxuu yidhi tartamada noocan oo kale ah in la soo celceliyo ayaan rajaynaynaa laakiin haddaan kaftamo annaga laftigeena waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda magaalada muqdisho inaanu ku qabanno tartanka noocan oo kale ah intaa ayaanu ku soo gebagabeynaynaa guud ahaan tartanka aqrinta dheganayaasha waxaan u mahad celinaynaa ardayda martida ka soo qayb gashay culimmada waxgaradka iyo dhammaan dadka hawada nagala socda ee dhegaysanaya tan iyo tartan noocan oo kale ah intaannu ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق تختار بين بدائل فمخالف وموافق بعض الجواب ميسر والبعض فيه دقائق والبعض فيه دقائق هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادر وإلى المعالي رافق وإلى المعالي رافق